alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin waxaynu ku dhex jirnay darsigeeni u dambeeyey kitaabu azakaa waxaynu markaa dhammaynay zakaat lamwaal faslun wa tajibu waa waajibaysaa zakaat lfitri zakaat lfitridii bihalaathati ashyaa saddex shay marka la helo alislaami weeyaan shardiga koowaad islaamnimo macnaa qof kaafira zakaat lfitri la weydiin maayo wayo xadiidka cabdullaahi bni cumar waxaa ku timi min almuslimiin in cidda laga qaadayo ama xor ha noqoto ama addoon ama mid weyn ama mid yar inuu yahay min almuslimiin muslimiinta mid ka mid ah wa biquruubi shamsi iyo qoraxdu inay dhacdo min aakhiri yowmin maalinta u dambaysa min shahri ramadaana ka mida bisha ramadaan oo inta ka horeysa ma ay waajibin culimada qaarna waxay leeyihin ilaa maalinta ciidda waageedu beriyo zakaatulfitri ma waajibin labada madhabana waxay xujaysanayaan xadiidka ibnu cumar uhi farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana zakadii waajibaysay marka laga afuro bisha ramadaan markaa qolada leh marka qoraxdu ay dhacdo maalinta ramadaan u dambaysa ayay waajibaysaa waxay leeyihiin leanna waktiga ayaa laga afuray bishii ramadaan soomkeeda qolada kalena waxay leeyihiin waktiga awalba waa la afuri jira ee afuritaanka zakaatulfitridu ay ku waajibaysaa waa afuritaanka la afuro wakti hore loo soomanaan jiray waxaana kaasi uu noqonayaa afuritaanka la afurayo marka waagu uu baryo maalinta ciidda qowlkaasi ayaanad moodaa inuu xoog badan yahay kollay axkaam ayaana masalada ku dhismaysa axkaamtaasi waxaa ka mid ah sidan sheekhu uu yidhi haddii la qaato waxa ay noqonaysaa ilmaha yar ee dhasha qoraxdu markay dhacday kadib inaan zakaatulfitri laga bixin ahayn waayo waktigii ay waajibaysay ma soo gaadhin waxaa la mid a qofka tusaale ahaan dhinta inta aanay qoraxdu dhicinba isna zakaatulfitri laga bixin maayo waxaa la mid a ninku hadduu gabadh mehersado qoraxdu markay dhacday kadib ee habeen ay noqotay zakaatulfitrideedii isaga lagu yeelan maayo waayo waktigii zakaatulfitridu ay ku waajibtay oo ahaa markii qoraxdu ay dhacaysay isagu mas-uul kama aanu ahayn haddii la yidhaahdo tuluuculfajriga qowlkaa kale la qaatana sidaas ayuunbuu xukunku noqonayaa tuluuculfajriga ayuunbaa gelaya halkii quruubu shamsiga halkii qoraxda dhicitaankeeda wa wujuud lfadli iyo inu inuu haysto wax dheeraadkaa can quutihi quudkiisa iyo waquuti ciyaali waquuti ciyaali iyo cidda isagu uu biiliyo ee nafaqadoodu ay ku waajibtay quudkooda fii dalika alyowm maalinta iyo habeenka habeenka ciidda iyo maalinta ciidda wax dheeraadka ah wixii uu cuni lahaa isaga iyo cidda uu nafaqeeyo qofka haya ayay ku waajibtay haddii se aanu haynin wax dheeraadkaa zakaatulfitri laguma laha weeyaan macnaheedu wa yuzaki can nafsihi qofku naftiisa ayuu zakada ka bixinayaa wa caman iyo ciddii talzamu isaga ay ku waajibtay nafaqatuhu biilintiisu oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a saacan buu bixinayaa oo min quuti beladi beledkiisa raashinka laga quuto ka mid a markaa qofka zakadiisa haddii uu xoolo leeyahay ama ha yaraado ama ha weynaado ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo sida saxiixa xoolihiisa ayaa laga bixinaya oo cid kale zakadiisu kuma aanay waajibin mar hadduu xoolo leeyahay laakiin haddaanu xoolo lahayn qofka biilkiisu uu ku waajibay ayaa zakadiisuna ay ku waajibay shardi waxaa inuu muslim yahay oo ninka inankiisa kaafirka ama inantiisa ama xaaskiisa kitaabiyadda yahuudiyadda ama nasraaniyada dee zake ka bixin maayo oo aslanba cidda zakada ay ku waajibtay ama bixinteeda laga dalbayaa waa dadka muslimiinta wey xadiidka ibnu cumar waxaa ku timi calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw untha oo min almuslimiin muslimiinta ka mida waxa markaa zakada lagu bixinayo xadiidka ibnu cumar waxaa lagu sheegay timirta iyo shaciirta oo heedda ah xadiidka abu saciid alkhudrina wuxuu soo kordhiyey azabiib iyo alaqid axaadiid kalena waxaa lagu sheegay albur markaa shantaa shay ayaa axaadiidta lagu sheegay waa heedda iyo qabadinka iyo timirta iyo zabiibta iyo caano fadhiga markaa shantaasi haddii meesha aad joogta laga isticmaalo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam carabaabay inaad shantaa ku bixiso ayaa afdala haddii shantaasi meesha ay ku yar yihiin oo haalibu quuti ahlilbeled aanay ahayn waxaa beledkaa sida haalibka ama ay u badan tahay laga quuto ayuunbaa lagu bixinaya sidaasi awgeed baa u ihi min quuti beladihi oo iminka innaga quudka beledkeena inta badan laga isticmaalaa dee waa beriiska laakiin timir inaad ku bixiso ayaa ka fadli badan ama zabiib haddii zabiibtu ay tahay mid ay raashin ahaan dadka qaarkood ay u isticmaalaan haddii qofka ka warran quudkiisuba caano uu yahay geel jiro uu yahay oo caanaha inuu quuto raashin calaalisaba aanu arag dee caanuhu ku bixinaya zakaatu lfitri waayo quutuhu lghaalib ayaa caanaha hadduu hilib un cuno ka warran oo ugaarhsato uu yahay hilibkan ku nool hilibku ma kaga baxaya zakaatulfitridii nacam waa kaga baxaya waayo haalibu quutihi mar hadduu yahay waxaa isagu inta badan uu quuto ayuunbuu zakadana ku bixinaya inta la bixinaya marka waa saac saacuna waa afar mud arbacatu amdaad mudkuna waa labada sacab qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka yihiin aadna aanay u waaweynayn aadna aanay u yaryarayn marka labadaa sacab oo laysu gooyey muggood afar jeera ayaa saaca haddii markaa rodol lagu qiyaasana waqadruhuna khamsatu ardaalin waa shan rodol wa thuluth iyo rodol saddex dalool marka loo qaybiyo dalool bil ciraaqiyi rodolka ciraaqiga marka la ego laakiin miisaankan iminka la isticmaalo waxaa markaa saacu u dhigmaa laba kun iyo afar boqol oo garaam macnaa waa laba kiilo iyo nuskiilo wax yar ama in yare ay ka dhiman tahay haddii markaa nuskiiloogaas ka dhamaystirtana waa fiican tahay marka laba kiilo iyo bar haddaad bixiso beriisa zakaatulfitridii waa kaa baxay haddii markaa qofku uu hayo wax isaga iyo cidda uu ka mas-uulka yahayba uu kaga bixiyo waa bixinayaa haddii waxa weeyaan kalena horta naftiisa ayuu ka bilaabaya ibda binafsika uma biman tacuud zakaatulfitrida markaa lagama dibdhigi karo salaada ciidda xadiidka ibnu cumar waxaa ku timi wa amara biha an tu'adda qabla khuruuji innaasi ila asalaa wuxuu rasuulku amar ku bixiyey in la bixiyo intaanay dadku salaada ciidda u bixin qof cudurdaar la ayuunbaa loo ogol yahay in waqtigaa ka dib dhigo sida ka ilaabay amaba se ka salaada ka hor cid uu siiyo waayey laakiin hadduu cudurdaar la-aan dib uga dhigo salaada ciidda waa dembaabay waa inuu ilaahay u toobad keeno laakiin zakadii ka dhici mayso waayo waa bimathaabati dayn waa xaqu maalin oo wajaba limakhluuq waa xaq xoola ah oo makhluuq u waajibay marka waktigiisii oo laga dib dhigay dee ku dhici maayo xaqaasi sida dayntaba waktigii lagu ballansanaa qofku hadduu ku bixin waayo aanay uga dhacahayn zakaatulfitridana hadduu waktigeedii ka dib dhigo iyaduna ka dhici mayso zakaatulfitrida waxaa laga horraysiin karaa maalintaasi ciidda yowm aw biyowmeyn maalin ama laba maalmood oo asalku dee waa cibaada muwaaqata waa cibaado waktiga waktigeeda lagama horraysiin karo laakiin sida ibnu cumar uu leeyahay kaanuu yu-adduunaha qabla alciidi biyowmin aw yowmeyn isagoo saxaabada ka warramaya ciidda maalin ama laba maalmood ka hor ayay bixin jireen marka maalinta rabadaan u dambaysa ama maalinta maalin ay ka dambayso zakaatulfitrida waad sii bixin karta laakiin waktigaa wakti ka horeeya daliil cad oo bannaynaya in la sii bixin karo oo waktigeeda laga horraysiin karo ma jiro qiimo laguma bixin karo zakaatulfitrida waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku magacaabay tucma tuhura lisaa'im watuhura lisaa'im wa tucma lilmasaakiin qofka saa'imkaana dembigii baa lagaga daahirinayaa masaakiintana quud bay u tahay tacaam ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw saacan min طacaamin kana طacaamuna shaciir ashaciira wالzabiba wاlaqita wاtamra buu yihi abu saciid اlkhudri marka raashinka xataa la bixinayo maadaama rasuulku uu magacaabay iyo qadarkii laga bixinayo beeg uu ku qadaray rasuulku beegga markaa saaca la yidhaahdo taasi waxay noo caddaynaysaa inaan qiimo lagu bixin karin raashin waa in la bixiyo wey sidaas awgeed ba wuxu uhi imaamu axmed akhsha anlaa tujziya alqiima waxaan ka baqanayaa qofka lacag ku bixiyo qiimihii saaca bixiyo inaanay ka gudin waana sida ay u badan tahay zakaatulfitrida jamaaca ama koox ama reera ay bixinayaan qof qura waa la siin karaa wa kadalika waxa weeyaan reer quri zakaatulfitridooda dhowr masaakiina waa u qaybin karaan hadday tahay wax qaybsamaya oo haddii la qaybiyo dee nafciyo waxtar yeelanaya zakaatulfitrida yaa la siinaya waxaa culimada qaar ay leeyihin cidda zakada xoolaha la siinaya ciddaasina waa soo socota laakiin sida xooga badan xagga daliil ahaan zakaatulfitridu waxay ku gaar tahay alfuqaraa walmasaakiin labadaasoo qura ayaa la siinaya oo lama siinayo dadka kale ee iyaga zakada xoolaha la siinayo faslun wa tudfacu zakaatu waxaan kalaan baraarujinayaa zakaatulfitrida qofka qof kale uu ka bixin karaa bishardi inuu og yahay uhi anaa kaa bixinaya iska daa waayo dee waa cibaadoo niya ayay u baahan tahay laakiin qofku qof aanu mas-uul ka ahayn oo aan ogeynna haddii uu ka bixiyo qofkaa ka gudi mayso qof markaa qofkii miskiinkaha ama faqiirka ahaa zakaatulfitrida waa la guddoonsiinaya ama waa lagu wareejin karaa sidaasaana qofkii kaga gudaysa waxaa kaloo loogu dhiibi karaa wakiilkiisa laakiin wakiilku isagu isuma magacaabi karo masalada waxaan u baraarujinayaa hadya jeraale dadkeenna waxaad arkaysaa iyagoo leh qofkii reer miyiga ahaa reerka ahaa ama qaraabada ayaan wakiil u ahaa ee zakaatulfitridii igu dhiib hadduu isagu wakiilshay oo uu yidhi zakaatulfitrida hebel uu ku dhiibi doono ii aqbal oo ii guddoon dee waa u guddoomi kara laakiin isagoon wakiilan oon ogeynba wakiilku isagu isma magacaabi karo laa wakiila ilaa bimuwakil qofku wakiil ma noqon karo iyadoo cidi aanay wakiilan markaa qofkii miskiinka ahaa ama cidda isagu wakiilshay ayuunbaa loo dhiibi karaa zakada waana khalad waxa dadka qaarkood ay sameeyaan oo inay zakada iska dhigaan idhahda waxaan u dhigay zakada ninkii reer miyiga ahaa ee aanu qaraabada ahayn baan u dhigay la in isagii uu kaala wareego intaa kadib amaa ku dhiibto ama yaanu ku dhiibanayn iyo cid uu wakiishay inaad ugu wareejiso waxba kama dhexeeyaan faslun wa tudfacu zakaatu zakadii waxaa loo dhiibayaa la siinaya ila asnaafi thamaniya sideedda nooc aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacala ilaahay uu ku sheegay fi kitaabihi alcaziiz oo uu ku sheegay fi qowlihi tacaala inama sadaqaatu zakooyinkii lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen fuqarada ayaa la siin karaa iyo walmasaakiin masaakiinta marka faqiir iyo maskiin mar haddii meel lagu wada sheegay waa kala duwan yihi oo faqiirka waxa laha man laa yamliku shay-an kaan waxbaba aan haysan aw man yamliku shay-an laa yaqicu mawqican min kifaayati ama ka waxbuu haysta laakiin waxaasi baahidiisii meel laba kaga dhici maayo oo tusaale-aan toban buu u baahnaa wuxuu hayaana waa laba qof toban meel toban u baahan laba maxay ka tarayaan ma saddex maxay ka tari waa faqiir miskiinkana waxaa la yidhaahdaa man yamliku shay-an yaqacu mawqican min kifaayatihi walakin laa yasudu tamaama xaajatihi qofkani waxbuu haystaa miskiinku oo baahidiisii meel kaga dhacaya laakiin baahidiisii aan wada daboolahayn kaasaa miskiin la yidhahda oo tusaaleaan hadduu toban u baahan yaho sideed uu hayo dee sideed meel meel buuran ama meel ballaadhan bay kaga dhacaysaa baahidiisi laakiin baahidiisii ma wada daboonayso dee labadu meeshii ay ku beegmi lahaayeen ayaa weli baahan waxaana u daliila miskiinku inuu yahay qof wax haysta laakiin waxaan ku filayn haysta noloshii asaasigaadi aan ugu filayn ilahi wuxu uhi ama safiinatu fa kanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr doonta waxaa iska lahaa dad masaakiina oo badda kaga shaqaysta marka iyagoo doon leh badda ay kaga shaqaystaan ayuu haddana ilaahay masaakiin ku tilmaamay waayo doontu umay soo saarahayn wax ku filan oo noloshooda asaasiga daboola marka waa khalad dadka qaarkood ba waxa odhan hebel waa bas buu leeyahay oo sakadu ku bixi mayso oo basku ka waran haddaanu noloshiisa asaasigaadaanu daboolahayn oo waxa maalinta iyo habeenkaa dheriga lagu shubo buu soo saaro oo noloshii kaloo dhami baylahay tahay iskarada u shaqayso miskiin maaha guri baa u kiraysanoo miskiin maaha guri baabuu leeyaho miskiin laa qofku wuxuu doonayaba ha lahaade waxaasi haddaanu baahidiisa asaasiga ahayd aanu wada daboolahayn waa miskiin weeye zakaduna waa ku baxaysa marka faqiirka iyo miskiinka maxaa laga siinayaa zakada intay leeg baa laga siinaya waxaa laga siinayaa in baahidooda asaasiga ee markaa taagan daboosha iyo ilaa sana muddo sanad ah wax baahidooda asaasiga daboola ayaa zakada laga siinaya zakatulfitri iyo zakatulamwaalba waalcaamiliina calayha weeyaan qolada saddexaad kuwa ka shaqaynaya zakada ka shaqaynaya oo kuwa soo ururinaya oo berigii hore dee dawladda zakada lagu soo ururin jiray kuwa soo ururinaya waa caamiliin waxaa kaloo caamiliinta ka mid ah ka waxa weeyaan dadka ku tiraabaya si ay u bixiyaan zakada oo hadduu suldaan reer u yahay ama caaqil oo reerkii uu daba taagan le waa zakadii bixiya waar soo ururiya laakiin isagu ururinteeda aanu baashir ahayn caamiliinta ayaa isaguna uu soo gelaya waxaa kaloo caamiliinta soo gelaya man yaquum bixiraasatiha marka lasoo ururiyo ka gaarhka ka qabta marka caamiliinta waxaa looga jeedaa kullu man yacmalu fi zakaa mid kastoo zakada camal iyo shaqo ku leh ayaa caamiliinta soo gudagelaya caamilka markaa loo siin maayo lifaqri waxaa loo siinaya licamali qofka ka shaqeeya hadduu ka dadka u qanisan yahay zakada waa la siin karaa waayo isagu wuxuu ku qaadanayaa shaqadiisa ee ku qaadan maayo nacam miskiinnimo ku qaadan maayo intay leeg baa laga siinayaa maadaama xoolaan cidi lahayn ayin miyaa loo xantoobinaya un caamilka mee waxaa laga siinayaa shaqadaas oo kale mushqaayadda laga qaato qadar u dhigma ayaa laga siinaya shaqada uu sakada ka qabtay hadduu tusaale ahaan ilaaliyey sakadii dee waashmaanka xoolahaasoo kale ilaaliyaa intuu qaato caadatan ama curfan ayuunbaa laga siinaya intaasunbuu xaq ugu yeelanaya waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwa quluubtooda lasoo dhaweynayo kuwaasi waa kuwa iyaga laftooda waa qayb waxay u qaybsamaan kufaar iyo muslimiin oo kufaarta xaaladaha zakada la siin karo waa xaaladda ay mu'allafada yihiin oo kaafirka reera u taliya ama dal dhan ee haddii zakada wax laga siiyo la rajeynayo inuu islaamo islaamnimadana dad fara badan ee ay kaga daydaan zakadii waa la siinaya waxaa la mid ah alkaafir alladii yukhshaa min shari kaafirka sharkiisa laga baqayo oo haddii kaafir ka xoog weyni muslimiinta u dha waan idinku soo duulaya ama xoola keena xoolihii zakada ayay siin karaan si ay qalbigiisa waxa weeyaan ay taaliif ugu sameeyaan oo ay usoo dhaweystaan muslimiintana sidaas oo kale waa la siin karaa muslimka daciiful iimaanka ah ee laga baqaayo haddii zakada waxba laga sii waayo inuu diintaba ka baxo oo uu ridoobo walow qaniba ha noqdee zakada isna waxbaa laga siin karaa wa fi riqaabi addoomihiina zakada waa la siinaya waa lagu bixin karaa oo addoonku hadduu yahay mukaatab mid sayidkiisa kula heshiiye inuu isfurto hadduu yahay mid sayidkiisa kula heshiiye inuu isfurto oo sayidkiisa uu yidhi xoolo intaa lag haddaad ii keento xor baa tahay isagana waxa weeyaan zakada waa waxaa laga siinayaa qadar u dhigma xoolaha la yidhi isku furo kadalika addoo addoomaha waxa weeyaan waa lagu xorayn karaa laakiin ninku addoonkiisa sekadiisa kuma xorayn karo laakiin addoon cid kale ay leedahay wuu odhan karaa addoonkaagan imisa ayaad ayaad siinaysaa waxaan siinayaa odhanaya tusaale ahaan lacag intaa leh xoolihii lacagtii zakadiisa ka goday ayuu markaa siin karaa ninkaasi addoonkaa u xoreeyay waxaa la mida dadka muslimiinta ee usara cinda alkufaar gaaladu ay qafaashe iyaguna waa min alriqaab iyagana zakada waxa weeyaan waa la siin waa lagu soo furan karaa oo nin muslima hadday gaaladu qafaashaan oo ay haystaan odhaan sii dayn mayno ilaa xoolana la siiyo isagana waxa weeyaan waa lagu soo furan karaa xoolihii zakada waalghaarimiin kuwa daynsan daymoobay ee gashiga lagu leeyiy kuwaasina waa laba qaybood oo ghaarimun limaslaxati nafsi iyo ghaarimun limaslaxati almuslimiin qof danihiisa u daymoobay dantiisa iyo maslaxadiisa si u hagaajisto dayn u galay kaa goormaa zakada wax laga siin karaa idaa kaana faqiiran aw miskiinan ayuunbaa zakada la siin karaa maaha nin kastoo dayn lagu leeyay maanta kuwa u taajirsan waddankeena haddii la weydiiyo dayn miyaa laydinkula xodhan dayn baana lagu leeyay marka khaarimka zakada la siinayaa hadduu yahay mid danihiisa u daymoobay waxaa zakada la siin karaa un idaa kaana faqiiran aw miskiinan laakiin haddii u daymoobay limaslaxati lmuslimiin tusaaleaan laba reer baa isdilaaya labadii reer buu xoolihiisa ku kala furtay oo dayn uu galay si u kala furto ama laba muslim si u heshiisiiyo ayuu dayn u galay oo lacag bay isku haysteenoo midna waan kugu leeya buu lahaa midna waa dafirsanaa dilbaabay ka taagnaydba dabeetana xooluu soo amaaday si uu kala furto wuxuu lacagta waa taase qaado waanaadna oradoo iska tag kaana zakada waxbaa laga siinaya laakiin kaa loo eegi maa inuu faqiiri ama inuu miskiin mar hadduu dayntaa u galay limaslaxati lmuslimiin danta muslimiinta oo dan isagu uu leeyahy aanu u gelin walow aqni nnaas dadka ka u qanisan ha noqdeen zakada waxbaa laga siinaya isaga ka qaarimiintuna saasa u qaybsanaya wa fi sabiili illah fi sabiili illahina waxaa looga jeedaa alguzaat oo lama odhan karo fi sabiili illahi waxaa looga jeedaa wejiyada khayrka o dhan haddii wejiyada khayrka o dhan looga jeedo kuwan kaleba toddobada kaleba wejiyada khayrkay ka mid yihiin maxaa laga sheegay alguzaat baa looga jeedaa kuwa jihaadaya jihaad saxa oo loo jihaadayo liiclaa'i kelimati illah diinta ilaah inay kor noqoto oo jihaad shuruudiisii dhammaystirtay oo dee maslaxa diinta iyo dadkaba ay ugu jirto fasaad aan dhal ahayn ku jira ayaa zakada la siinaya inta in leeg baa laga siinaya waxaa laga siinayaa in ay jihaadka u adeegsadaan hub ay ku iibsadaan sahay saas oo kale iyo saad ay waxa weyan ay ka dhigtaan wabni sabiili musaafirkiina waa la siinaya oo hadduu faqiir yahana lifaqrihi baa loo siinaya musaafirka waxaa looga jeedaa musaafir oo dhan maahe waa almusaafir almunqatic waa musaafirka sahaydu ay ka goday hadduu faqiir yahay hadduu qani yahayba mar haddii sahaydu ay ka goday xataa ka qaniga waa la siinaya oo xoolihiisa ay ka fog yihiin zakada waxbaa laga siinaya intay leeg baa laga siinaya mar hadduu qani yahay laakiin xoolihiisuna ay ka maqan waxaa laga siinayaa zakada inuu xoolihiisa uu ku gaadho ayaa laga siinayaa wa ilaa man ciddii ayaa sakada la siinaya yuujadu la helo minhum iyaga ka mid ah oo bimacnaa shardi maaha in sideeddaa noocba zakadii xoolahaaga aad u qaybiso marba intii la helo ayaad siinaysa bal mid ka mid aad ku gaar yeeli karta oo toddobada nooce kale adan waxba siin baad faqiir zakadaadii siin karta waayo ibnu cabbaas xadiidku warinayo fii qisati irsaali mucaad ila lyaman rasuulku muxuu yidhi fainhum ajaabuuka lidalika faaclimhum ama faakbirhum أن الlaha اftarض عalayhim صadقة tuؤkhad min أغniyaئihim faturadu عalى fuqaraئihim marka in sekadii inta agniyada laga qaado qaniga halka waxaa looga jeedaa qof kale xoolo seke goys in faqiir oo qura la siin karaa laga qaadanaya marka waajib ma aha in sideedan sinfiba aad sekadaadii u qaybiso oo mid ka mid a haddaad siiso waajibku waa kaa dhacaya walaa yaktasir ku gaabsan maayo bu uhi calى aqala min ثaلaaثaةi wax saddex ka yar min kulli sinfin nooc kaste ila alcaamila oo hadduu fuqarada siinayo ugu yaraan saddex faqiir waa inuu uqaybiyaa buu leeyahy hadduu ibnu sabiil siinayana ugu yaraan saddex musaafir waa inuu uqaybiyo wahaakada alriqaab iyo alghaarimiin iyo almu'alafa iyo khuzaadaba ila alcaamila ka ka shaqaynaya mooyaane oo isagu isagoo mid quraa ayaa la siin karaa marka muxuu saddexda shardi uga dhigay wuxuu ley lanu bilafdi ljamci buu ilaahay ku sheegay fuqaraa waa jamac masaakiin caamiliin mu'alafa riqaab ghaarimiin fi sabiili illah alguzaada waa wada jamc jamcana saddex baa u yar marka ugu yaraan waa in qolo walba saddex qof qoladii aad sekadaad siinaysid ba ugu yaraan saddex qof waa ina aad ka siisay lakin sida raajixa taasi shardi maaha bidaliil adilo kale ay tilmaamayso in faqiir qura la siin kara zakadii oo dhowr faqiir in la siiya aanay ahayn macnaa shardi in aanay ahayn وamسة شan laa yajuusu ma banaano dafcuha in loo dhiibo sekadii ilayhim iyaga shan nooc sekada in la siiyaa ma banaana alghaniyu qofka hodanka ah ee bimaalin xoolo uu haysto hani ku noqday marka haniga halkan maxaa looga jeedaa waa man yamliku tamaama kifaayatihi wax noloshiisa asaasiga ku filan mid markaa haysta weeye hanigu halkan ee haniga ha u qaadan taajir milyan dheer un in loo jeedo mar hadduu haysto wax noloshiisa asaasigaa ku filan waa hani baabu zakaa zakada lama siin karo aw kasbin ama wuxuu hani ku yahay shaqays waa xoogsato oo haddii la dhaha maxaa guriga ku yaalla shilin uma yaallo laakiin subax walba uu ka lahaayo biil isagii reerkiisa ku filan buu soo helaa waa wastaad soo hela biil ku filan maalin walba ama dee shaqo kale ayuu ka shaqeeyaa oo tusaale ahaan waa shaqaale shirkad buu u shaqeeyaa ama hay-ad wax xooli guriga uma yaalin laakiin mushaharka waa u shaqadaa ka qaadanayaa noloshiisa asaasiga waa ugu filay marka waa haniyun bikasbihi laa haniyun bimaali xoolo hani uu ku noqdo ma haye laakiin kasbigiisa ayuu hani ku yihi waay rasuulku wuxuu yihi laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa lidii miratin sawiyin sekadu xalaalu maaha mid haniyo xoolo uu ku kaaftoomahays iyo mid awood uu ku shaqaysto laba awood uu ku shaqaysto mid leh walcabdu addoonkiina lama siin karo zakadii waayo isaga ayaaba maala wa maalun lisayidi wa banuu haashimin ciddii reer banu haashim ku abtirsatana lama siin karo wa banu lmualib reer banulmualib ciddii ku abtirsatana lama siin karo banu haashim waa la isku waafaqsayi banulmualibna waa sida raajixa iyagana inaan la siin karin waayo rasuulku wuxuu yihi banu haashim wa banulmualib shayun waaxid laa yaftariqaani fi islaamin wala fi jaahiliya waxaanu rasuulku ka hadlayay qadiya tatacallaqu bilmaal arrin xag xoolaha la xidhiidha marka xagga xoolaha waa ka simayn reer banu haashim iyo reer banulmualib oo xagga haniimada khumus lkhumus bay qaadanayaan labadoodaba zakadana labadaba xaaraan bay ka tahay ciddii reer banu haashim iyo ciddii reer banulmualiba marka reer banu haashim baanu nahay iyo sekadaanu qaadanaynaa isgeli maayaan culimooy waxaan ujeeda waad fahmaysaa maan malaynaya walkaafiru laakiin qiil baa jira qiil ayaa jira qiil odhanaya reer banu haashim iyo reer banumualib haddii ay waayaan haniimada qeybtii ay ka qaadan lahaayeen macnaa zakadu waa u banaanaanaysa walkaafiru gaalkiina zake lama siinaayo waman ciddiina lama siinaayo talzamu ay ku waajibtay almuzakiya ka sakada bixinaaya nafaqatuhu biilkiisu uu ku waajibay laa yadfacuhaa ilayhim iyaga sakadii uma dhiibayo ma siinayo kuma siinayo bismi alfuqaraa waalmasaakiin faqiirnimo iyo miskiinnimo awgeed uma siinayo oo dadka nafaqadooda ay kugu waajibtay sakadaada ma siin kartid oo kuma siin karti uma siin kartid inay fuqara yihiin ama inay masaakiin yihiin waayo maxay tahay sababto liannahum agniyaa binafaqatika calayhim waxay akhniyaa ku yihiin nafaqada iyo biilinta adigu aada biilinaysa dhinac kale haddii laga eegana dee waxay noqonaysaa ixtiyaalo waxay noqonaysaa nafaqadii kugu waajibtay inaad ku bixisay zakadii kugu waajibtay laakiin faqiirnimo iyo miskiinnimo waxaanayn baa loo siin karaa oo waxaa loo siin karaa likownihi caamilan hadduu sekada ka shaqeeyey oo sekadaada lafteeda bixinteeda uu ka shaqeeyey ama soo ururinta zakada hadduu ibnu sabiil yahay waad siin kartaa qofkii zakadiisu ay kugu nafaqadiisu kugu waajibtay calaa kulli xaal bismi alfaqiir walmiskiin un baanad ku siin karin laakiin sababihii kale lixdaha waad waad ku siin kartaa hadduu addoon yahay ama la qafaashay waad kusoo furan kartaa zakadii hadduu daymoobay daynta waad kaga bixin kartaa laakiin likownihi faqiiran oo miskiinan zakadaada uma siin kartid waayo kitaabu siyaam siyaamka ama soomka axkaamtiisa kitaabkii ka hadlaya kani weeye marka siyaam luqatan waa alimsaak waa shayga in laga joogsado oo la iska daayo sharcanna waa atacabudu lilahi bitarki jamiici almuftiraat min tuluuci shams alfajri saadiq ilaa guruubi shams waa in ilaahay loogu cibaadaysto soomka in la iska daayo waxa soomka buriyo oo dhan laga bilaabo markuu waagu bariyo ilaa inta qoraxdu ay ka dhacayso waana rukunka afraad ee ka mida arkaan alislaam waana waajib bilkitaab wasunna walijmaac cidda uu ku waajibayna waynu ogaan doonaa wa sharaa'idu wujuubi sawmi soomka waajibnimadiisa shuruudda loo dhigaa talaatatu ashyaa weeye alislaam wey oo gaal soom la odhan maayo walbuluuqu iyo qaangaarka oo carruurtu markay toddoba jir gaadhaan soomku haddaanu dhibaato u geysanayn waa la farayaa toddoba toban jir markay yihiinna sooma waa in la yidhaahdo haddaanu soomku dhib ahayn in kaanuu laa yatadararuuna bisawm soomku haddaanu dhibaato u geysanahayn si ay ugu tababarta bal carruurta yaryar bay soomsiin jireen saxaabada yowmu cashuura intaan soomu ramadaan aan la waajibin oo markay gaajo awgeed la ooyaan ama haraadna ay wax yar ay ku ciyaaraan u dhiibi jireen oo ay ku mashquuliyaan walcaqlu weeyaan shardiga kale qofkani waa inuu yahay qof miyir qaba qof waalan soom kuma waajibin rufica alqalamu can halaath can ilmajnuun xataa yafiiq iyo walqudratu cala soomi soomka qofku inuu awoodo oo qofku soomka haddaanu awoodin awood la-aantaasina ay daa'im tahay oo awoodi inay usoo korodho aa la rajaynahay se qofka gabow awgii awoodi waaye ama qofka xanuun musmin oo aan laga bogsan sida loo bartay wuu awoodi waaye kaa soomba waajib kuma aha laa mid adaa walaa mid qallo ah waxaa waajib ku ah un fidya maalin kasta oo afura inuu miskiin quudiyo miskiin uu dhergiyo hal mar weliba dadka waa in waxaa shardi ah inay weli maankoodii qabaan qofku hadduu asaasaqay kawaalan buu la xukumiyey isagu oo soomna kuma waajibin fidyana kuma waajibin mukallafa maha kaas haddii qofku uu la awoodi waayey sabab la rajaynaya inay zuusho sida xanuun oo kale xanuun la rajaynaya in laga bogsado xanuunkaasoo qofka haddii uu soomo yaana kusii kordhaaya ama bogsashada ay dib u dhacayso rukso ayuu u haystaa inuu iska afuro laakiin qada ayaa ku waajibay faman kana minkum mariidan aw calaa safar faciddat min ayaamin ukhra shardi kalena waa jiraa shardigaasi waa cadamu lmaanic wax soomka diida inaanu meesha qoolin oo gabadhii haddii damul xayd ay leedahay ama damu nifaas dhiiggii xaydka ama kii nifaaska dee soomku xaaraan baabuu ka yahayba inuu ku waajibo hadalkeedaba daayo wa kadalika dee shuruudii waxaa ka mid a aliqaama shuruud lwujuubki waxaa ka mid a aliqaama qofku inuu negiyi qofku hadduu musaafir yahay soom kuma waajibin hadduu doono waa iska soomi karaa soomku haddaanu dhib laxaadla u geysanayn hadduu doono waa iska afuri karaa laakiin waa qallaynaya wa faraa'idu sawmi soomka arkaantiisuna arbacatu ashyaa waa afar shay anniyatu wey arrinta koowaad waa niyada intaanu waagu barin soomka waa inuu niyeysto maalin walibana waxay u baahan tahay niyo gaara markay ramadaan bilate baa niyooday ramadaan o dhan inaan soomo niyadaasi kaagama filla waayo dee soomka waxaa soo kala dhex gala wax did ama cagsi ku ah oo afuritaanka ah markaa miyay suurtagalta inaad tidhaahdo maalintii markuu waagu berye baa niyooday shanta salaadood ba inaan tukado la salaad waliba maxay u baahan tahay niyo gaara maalin wal soomkeeduna wuxuu u baahan yahay niyo gaara niyadana maxalkeedu waa halkee halkee waxa laga niyoodaa carabka soo maha halka waxa laga niyoodaa niyadu waa shaqo qalbigu uu qabto taa waa la isku waafaqsanya in carabka niyada lagaga dhawaaqaana diinta islaamka meel laba kagamay soo aroorin nawaytu sawma hadin rasuulkuna ma odhan saxaabaduna ma odhan taabiciintuna ma odhan shaaficina ma odhan imaamkado a'imatulmuslimiin ka midiina a'imatlarbaca ka midiina ma odhan xadiid saxiixina kuma soo aroorin mid daciifina xataa kuma soo aroorin mid mawduuciina xataa kuma soo aroorin oo waxaan meel laba aan cuskan ahayn oo dadka qaar ba odhanaya dee ah niyadu waa qalbige carabkana waan ku xoojinaya yaa kuu dirsaday xoojinta waa cibaadee xooj xoojiyaa kuudhi adiga sideeduna la kaale adigu qalbiguun baa laga niyoonaya niyadana macana waa iraa'atuljaazim marka mar haddaad si go-aan u doonto inaad soomto berri waad niyootay niyadu waa intaasu waa go-aanka qalbiga waya niyadu walimsaaku iyo in laga istaago canil akli cunitaanka iyo washurbi cabitaanka iyo waljimaaci iyo galmadii iyo wa tacamudi lqay-i iskama tajin intaaba waa in la iska daayo oo waxyaabaa soomka buriya oo dhan qofku inuu iska daayo waladii yuftiru bihi saa'im waxaa qofka soomani uu ku afurayaana soomkiisa burinayaana casharatu ashyaa waa toban shay maa wasala wixii gaadha camdan ogaan u gaadha ila aljawfi caloosha gudaha waara'si iyo madaxa yaanu calooshaba u dhaadhicina mar hadduu afka qofkii uu ka galo waxa weeyaan cunaha uu galo ama sanka uu ka galo dalqada halkaa uu ka galo waxa weeyaan shaygaasi waa muftir waa afurinaya qofka ama wax la cuno ha noqdo ama wax kale ha noqdo hadduu u tacamudo ogaan inuu inuu board afkiisa u geliyo ogaan ama waxa weeyaan afkiisa intuu furo ogaan duksiga ugu dhigo ku talagalay duksigu afkiisa inuu galo ama hadduu doono sunba uu cuno shardi maaha waxaa la cunaya waxaa la cabaya inuu noqdo wax waxa weeyaan waxtar leh inuu noqdaa shardi maaha iyo walxuqnatu xuqnadii fi axadi sabiileyn xuqnada imika waxaa loo isticmaalaa irbadda qofka lagu mudo dee berigii hore irbada may jirin xididka la raaciyo ama waxa weeyaan qofka barida laga mudaa sideebaa dawada loo siin jiray de ama xagga hore ama xagga dambea lagaga shubi jiray dabadaa lagaga shubi jiray qofka markaa qofka haddii dabada lagaga shubo macanaa raash sharaab ama xagga hore qumulkaba lagaga shubo yacanaa soomkiisu waa burayaa buu leey taa la yskuma waafaqsana waayo waxa weeyaan ma u ma u daloolaa yacanaa jawfkii ma u daloolaayo shayga qofka xagga dambe lagaga shubaa caloosha ma tegaya nacam ha waa tegaya marka mar hadduu caloosha tegaayo soomkii waa burinaya oo ama cuntada afka ka qaado ama dabada ka qaado soomkii waa burinaysa lakiin waxa qofka xagga hore lagaga shubo qubulka lagaga shubo halka laga kaajo qofka waxaa lagaga shubaa jawfka miyuu tegaya la ma tegaayo isagu irbad baa iminka bedeshay irbadana labay u qaybiyeen culimadu ibar muqadiya oo qofka halkii cuntada iyo sharaabka u geli karto oo cuntada iyo sharaabka uu kaga maarmi karo culimada casrigu waxay u badan yihiin in soomka ay buriso iyo ibar hayru muqadiya oo cilaaj iyo dawo looga jeedo haddii qofka waxa weyaan lagu mudo dawo waxa weyaan antibiyootiga ama muhadil ilxaraara ah mid xumad jelina taasi soomka burin mayso waayo laysat aklan walaa shurban walaa taquumu maqaama alakli washurb cunisna maaha cabisna maaha halkii cunitaanka iyo halkii cabitaankana ma gelayso walqaywa camdan iyo qofka ogaan inuu matago qofku haddii matagu uu soo qaado isagoo isagoo aan iska matajin ahayn yacanaa soomkiisu ka jabi maayo qallana laguma leh man daracahu qay wa huwa saa'im falaysa caleyhi qadaa birasuul lakiin hadduu isagu iska matajiyo mataga iska keeno qadaa lagu leeyahy soomkiisina waa buri wain istaqaa falyaqdi marka iskamatajintana maa macneedu fartown inaad isgeliso ee iskamatajintu waxay noqon kartaa inuu qofku waxa weeyaan meelo dee uu ka matagayo uu istaataabtay hadduu farta isgeliyey ama cadaygii ogaan uu ugu fogeeyey dalqada deetana matagay waxaa kaley noqon kartaa inuu eegay wax eegmadiisa uu kuma tagayo dadka qaarkood ba ashyaada qaarkood markay eegaan ma taga hadduu ogaan u eegay shaygaa uu ogyahay hadduu eega inuu matagayo de uu iska mataji ursashadaa lamid a hadduu ursaday shay uu ogyahay hadduu ursado inuu matagayo dee uu iska matajiyey waxaa saas oo kale lamid a fikirka intuu halkan fadhiistay ayuu ogaan uga fakiray oo maskaxdiisa uu ku sawirtay shay marka uu ka fikiro uu xusuusto uu matagayo dee uu iska matajiyey kaasina xataa hadduu raaco iyadoo daruura iyo xaaja toona aanay keensan wuxuu ogyahay gawaadhida markuu raaco gaari markuu fuulay inuu matagayo gaari aanay baahi u geynin buu fuulay waa inuu is og yahay gaariga uu fuulo mar allaale markuu fuulo inuu madaxu wareeriyo dacar baa ka buuxiyo madaxaa wareeriya markii waa matagaya de isagaa iska matajiyey kaas markaa iskamatajintu farta in la isgeliyun maaha iska ilaali waa inuu qofku sabab u noqdo waddadu doonayaba ha u maree inuu mata ka yimaado qofku waa inuu sabab u noqdo macnaheedu waadix lakum ayib walwatu camdan iyo ogaan in uu jimaac u sameeyo fi fi lfarj farji uu ka jimaaco waxa weeyaan gabadh soomku markaa waa burayaa waxaana weliba lagu yeelanayaa maalintaa inuu qalleeyo waxaa kaloo lagu yeelanayaa kafaara weliba adag oo inuu soomo in waxa weeyaan nacam uu addoon xoreeyo hadduu kari waayana inuu soomo lixdan maalmood oo ah xidhiidh cudurdaar mooyaane wax kale aan u kala jari karin iyo in hadduu taa awoodi waayana inuu quudiyo sitiina miskiina maaha lixdan miskiin inuu lixdan jeer quudinayo lixdan miskiin oo kala duwan waa kafaara muqallaba walinzaalu iyo inuu in in manidii uu soo dejiyo can mubaasharata taasoo mubaashara ku timi taataabasho ku timi ama qublo ku timi dhunkasho ku timi amaba ku timi waxa weeyaan inuu isagu xubintiisa laciba bidakarihi aw bifarji walxaydu wanifaasuna soomka waa buriyaan haddii gabadhii dhiiggii xaydku ka yimaado ama dhiiggii nifaasu waljunuunu waaliduna waa burisa hadduu qofku waasho iyo wariddatu iyo gaalnimadu hadduu qofku isagoo sooman diintaba uu ka baxo qaar soomanoo diinta ka baxa waa badan yahin nin soomanoo diinta caaya ka war ama nin soomanoo ilaahay cid aan ahayn baryaaya nin dhintay baryaya oo ilaahay cid aan ahayn haddii la baryo dadka dhintay la baryo diintii oo la caay ilaahay oo la caayay bay ka dhigan tahay iyaduna waa masaba lilahi subxana watacala meelka dhacweyn bay ilahay ku tahay wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa fi sawmi soomka dhexdiisa halaathatu ashyaa saddex arrimood tacjiilu lfitri afurka in la dedejiyo oo mar allaale marka qoraxdu ay dhacdo loo maleeyo dani haaliba xoog badan ee qoraxdii dhacday waa in la afuro rasuulku wuxu uhi laa tazaalu ummatii bikhayr maa cajalu liftaar waakharuu asuxuur ummadaydu khayr kama suulayso intay afurka dedejiyaan iyo laa tazaalu ummatii bikhayr maa lam tantadir bifitriha anujuum ummadaydu khayr kama suulaysa intaanay afurka la sugin xidigaha waa sida ay sameeyeen shiicad ilaa xidigaha ay arkaan ma afuraan markaa taasi waxa ay ka mid tahay waxyaabaha khayr la-aanta tusinaya wa taakhiiru suxuur iyo suxuurta in dib loo dhigo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khayrku inuu ku jiro u tilmaamay suxuurta oo dib loo dhigo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam suxuurtiisa iyo aadaanka dambe ee salaada subax konton aayadood in la akhriya inay udhexaysay bay tilmaameen saxaabadu bal qaarkood waxay idhaahdeen ma kana baynahumaa ila an yascada hada wayanzila hada muwaadinka aadaankiisa uu ku suxuuran jiray rasuulku iyo ka aadaankiisa uu ku tukan jiray uma dhexaynin inuu kaasina meesha dheere laga eedaamayo u baxo kana uu kasoo daadin macnaa waqti dheer uma dhexin wey markaa suxuurta waa in dib loo dhigo waayo maqsuudka laga leeya waa maxay maqsuudka laga leeya waxaa ka mid a qofku in yaana soomkiisa dhibaato badan aanu ka dareemin oo aanu qofku cibaadadan la huudmin in aanu cibaadadan la huudmin qofku oanu karaahiyeysan isagoo cibaadadii soomka ku jirana inuu waxa weeyaan cibaadaad kala samayn karo cibaadaadka kale de aanu ka daciifin taasna waxaa suurto gelinaysa inuu dib u dhigo suxuurta faa'iidooyin kalena waa leeda suxuurtoo dib loo dhigaa oo qofku wuxuu ku beegmayaa waktigii fadliga badnaa oo dee waa ducaysan karaa thuluthu leyl alakhiir buu ku beegmaya haddii waktiga uu iska tasbiixsado ama qur-aan iska akrisana salaaddii subaxna dhaafi mayso laakiin ninka labadii habeennimo ama kowdii habeennimo intuu suxuurtay seexday salaadiisii subax xaalkeeda ilaahay baa og yacnaa waa ma dadka badankooda hadday waktigaa kacaan oo dib ay u seexdaan salaada subax waa dhaaftaa marka faa'iidooyin badan bay le suxuurta dib loo dhigaa wa tarku lhujri iyo kii baadilkaa in laga tagay min alkalaami hadalka ka mid ahaa oo hadalka shirkiga iyo ka bidcada iyo iyo hadalka isku dirka iyo ka waxa weeyaan saas oo kale kiibada iyo xanta cayda beenta waa inuu qofku ka tago oo hadduu ka tegi waayo macnaa ajarkii soomka ayaa waxyaabahaasi ay cunayaan oo macsiyada cibaadada dhexeeda la sameeyaa cibaadadii qofka inay ka ansaxdo ma diidayso dee qofka faralka waa ka dhacaya laakiin ajarkii ayay cunaysay gubaysa almacaasi fi lcibaada tuxriq athawaab marka cibaadadii qofka waa gubto faralka waa ka dhacay laakiin ajar ma leh ajarkiisii waxaa cunay oo gubtay macsiyadan uu sameeyey cibaadada dhexdeeda wa yaxrumu waxaa xaaraana siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soomkood baa xaaraana alciidaan oo faral iyo sunnatoona lama soomi karo maalmaha ciid oo naha can siyaami yowmeyn yowmi aladxaa wa yowmi alfitr labada maalmood soomkooda rasuulku waa diiday qofka soomana soomkiisu ansixi maayo iyo wa ayaamu tashriiq athalaata iyo maalmaha ayaamu tashriiq la dhaha saddexdaa maalinta ciid uladxa saddexa maalmooda ka dambeeya weeye koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin waa maalmo cunis iyo cabis iyo ilaah in la xuso ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey wa yukrahu waxaa la karahaa soomu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga lagadhaa in la soomo ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqo soomkaasi mooyaane caadatan lahu caado qofka hore uu lahaa macanaa yowmu shaki waa maalintee waa maalinta ay shacbaan tahay soddon jihadiina daruur ama dabayl ama wax dadka ka qariya ka qarin kara bishii ay ku ku gudban yahay shacbaan maalintii ay soddon ahayd habeenkii shacbaan soddon tahay bishii bay ahayd in la eego soo maaha haddii la arkana waa la soomaya haddii kalena dee soddonkaa la dhamaystiraya laakiin bishii maxaa la arki doonaa daruur baaba ku gudban ama dabayl ama waxbaa qariyey macanaa isbeddel xagga jawiga ku yimi maalintaasi shaki bay leedahayoo dee waxaa suurtagala in bishii ay bilatayoo daruurtu ay naga qarinayso ama dabaysh iyo duufaan waxaa kaloo suurtagala inaanay bilba bilanoo dee soddonkii shacbaan ay tahy saa ogeed maxaa maalintaa la idhahdaa yowmu shaki baa la idhahdaa sida saxiixaana soomkeedu ma banaana oo camaar wuxuu yidhi man saama yowma shaki faqad casaa aba alqasim man saama alyowma aladi yashuku fiihi nnaas faqad casaa aba alqasim sala allahu calayh wasalam qofka sooma maalinta waxa weeyaan laga shakisan yahay inay soddonkii shacbaan tahay iyo inay tahay kowdii rabadaan wuxuu caasiyey abulqasim waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa an yuwaafiqa caadatan la wuxuu uga jeedaa soom caado usoo ahaa oo tusaale ahaan maalintaas waxay ku beegantay isniin isniintana weligiiba waa soomi jira waa iska soomi karaa marka uma soomaya inay ramadaan tahay muxuu u soomayaa inay isniin tahay ama khamiis bay ku beegantay nacam waman wati'a qofka jimaaca fii nahaari ramadaan maalin ramadaan caamidan isagoo waxa weeyaan u qastiyey oo ogaan arrintaa u sameeyey fi lfarj fa calayhi alqadaa waxaa lagu leeyahay qalle iyo walkafaara iyo kafaaro wada socda iyo atawba waa inu dembigaa ka toobad keeno maalintaana waa inuu qalleeyo kafaarana waa inuu bixiyo marka waa kii soomku uu ku waajibay baa dee laga hadlaya kii soomku uu ku waajibay ayaa laga hadlayaa laakiin haddaanu soom ku waajibin oo dee musaafir uu yahay dee jimaacu waa u bannaayay sida cunitaanka iyo cabitaankuba ugu bannaan yahay wa hiya kafaaradaasi cidqu raqabati muumina waa addoon muumina ama rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdo inuu xoreeyo fain lam yajid haddaanu helin oo addoonba uu waayo ama lacag uu ku iibsado uu waayo fa siyaamu shahrayni waa laba bilood inuu soomo oo mutataabicayn xidhiidha oo maalin uu afureyaana udhexay fain lam yastatic hadduu taa awoodi waayo fa itcaamu sittiina miskiinan awood la-aantuna maxay noqonaysaa awood la-aantu waxay noqonaysaa dee soomku in inaanu karahaynba oo caajiz canhu ama soomku inuu dhibaato weyn u geysanayo ama inaanu ka samri karin wixii marka horeba soomkiisa jebiyey inaanu ka samri karin wixii markiisa horeba soomkiisa jebiyey fa itcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin waa inuu qoodiyo likulli miskiinin muddun miskiin kastana wuxuu siinayaa mud oo mudku waa saaci oo loo qaybiyey yani afar meelood meeshi oo waxa uu noqonayaa mudku laba kun iyo afar boqol oo garaam soomahayn saacu laba kun iyo afar boqol oo afar loo qaybiyey meel ahaan laba kun iyo afar boqol u qaybi afar sideeda sideed afar ku dhufo waa imse lix wey sideed afar ku dhufo waa laba iyo soddon waa isku dhufashada raajic yaa sheekh waayo lix boqol oo garaam wey mudku waa lix boqoloo oo garaam waa nuskiilo iyo wax yar waa nuskiilo iyo iyo wax yar buu noqonayaa mudku miskiinkamis kasta intaasuu siinaya waayo haddaanu hayninna dee laa yukalif allahu nafsan ilaa wasaxa waayo waa ninkii gabadhii ka waran gabadhu hadday arrintaasi ka yeeshay oo mutaawicay ahayd oo aanu khasbin oo aanu ikraahin hadduu khasbo iyada waxba laguma leh laakiin haddii aanu khasbin oo iyaduna ay yeeshay iyadana kafaaro ma laga rabaa aqwaal bay fuqahadu ku leeyihin qowlka u xoog badani waxa weeye iyadana in kafaaro laga rabo intaan in leeg baa iyadana laga rabo oo haddaad tidhaahdo oo rasuulku ninkii unbuu ku yidhi waxaasaa lagugu leeyay ninkii u yimi ee arrintaa inuu sameeye sheegaye gabadhiima isagaa sheegayba waxaa gabadhu miyay u timi gabadhu miyay u timi cuquubaadka kafaaradana waa ciqaab soo maha ciqaabka qofkii isagu sababtiisa qirta ayuunbaa lagu oogaa ee yaa kula sameeyey waxaan lama weydiiyaba hadduu iminka nin inoo yimaado u yidhaahdo xaakimka muslimka u yimaado u yidhaahdo waan zinaystay xaddu zina igu og dee isaga waa lagu oogaya laakiin miyaa la odhanayaa gabadhiina keen tiina keen iyadana ha lagu oge may mar haddaana iyadu iman daliilkeeduna waadix oo gabadhii waxa weeyaan zinaysatay ninkii inankiisu xumaanta uu la sameeyey iyo iyo ninkii qabeeyey ay isku qabsadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi yfaqdu ya unays ilaa imra'ati hada fain ictarafat farjumha unayso waxaad ku kalaadaan ninka xaaskiisa hadday qirato inay zinaysatay rajmi waxaa ka daran almaaciz ninkii la odhan jiray saxaabigii la odhan jiray rasuulku u yimi isagoo qiranaya inuu zinaystay isagunba xadkii lagu ogay gabadhii keen lama odhan wakadalika alkhaamidiya gabadhii la odhan jiray alkhaamidiya iyaduna zina ayay qiran iyadunba xadkii lagu ogee ninkiina soo sheego keen lama odhan markaa tanna waa sidii oo kale oo haddii gabadhu ay timaado ay tidhaha saasaan sameeyey iyadun bayn odhana kafaarada iska bixi hadduu ninku yimaado u idhaha saasaan sameeyeyna isagayn odhana kafaarada iska bixi oo qofka kale isagu aan inoo iman arrintaan qiran baarbaari mayno oo baadi dooni mayno oo miyuu qirsaya mise ma qirsana bayino ma loo hayaa hawshaa inagu geli mayno inooma taalo taasuu rasuulku alayh isalatu wasalaam uu sameeyey waman maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun iyadoo soom lagu leeyahay min ramadaana bisha ramadaan lagaga leeyahay wadcim ahaan waxaa laga quudinayaa likulli yawmin maalin kasta muddun ma laga soomayaa mise waa laga quudinaya macnaa qofka haddii soom iyadoo lagu leeyahay uu dhinto soom waajiba laba xaaladood buu leeyahay inuu helay fursad soomka uu iskaga gudo iyo inaanu helin fursad soomka uu iskaga gudo haddaanu helin macnaa soomkaasi dee kumaba waajibinba tusaale ahaan bishii rabadaan wuu xanuunsanayay xanuunkiina uu ku dhintayba oo fursad uu ku qalay amabay soo marinba soomkaasi isaga kumaba waajibinba lagamana soomayo bimacnaa fidyana laga bixin maayo raashinna laga bixin maayo laakiin waxaa laga hadlayaa qofka fursad u helay inuu soomkii ku waajibay uu iskaga gudo oo aan soomin oo sidaa ku dhintay sheekhu wuxuu leeyahay laga soomi maayo waa sida saxaabada qaarkood ay ku tegeen inaan laga soomahayn oo fidya un laga bixinaayo sida ibnu cabbaas oo kale iyo idaa marada idaa marida arajulu fii ramadaan uma maata walam yasum ucima canhu saxaabo kale waa laga soo wariyey culimada qaarkoodna waxay leeyihin waa laga soomayaa laga bixin maayo fidyo oo qaraabadiisaa ka soomaysa waayo rasuulku wuxu man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyo qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahy waxaa ka soomaya qofka qaraabada ay yihiin ama kuwa dhaxalkiisa la ha noqdaan ama kuwo kaloo qaraaba yihiin ba ha noqdaan marka sidaa laakiin xooga badani waxay tahay xadiidkan waxaa looga jeedaa soomka nadarka man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyo soom nadar qofka lagu leeyahay dhinta waxaa ka soomaya cidda qaraabadiisa oo maxaa markaa soomka nadarka aynu ugu gaar yeelay leannahu saxaabada xadiidka warinaysa caaisha iyo ibnu cumarba sidaasi ayaa xadiidka waxa weeyaan ay ku macneeyeen amaba se ay ku fasireen sidaasi awgeed ka kale isaga laga soomi maayo ka soom ramadaan ama soom kale waajiba lagu lahaa ee dhintay maxaa la samaynayaa saas saxaabadu ay fatwoodeen isaga ucima can in markaa raashin laga bixiyaa waajib maaha waa min baabi tabaruc walixsaan waa loogu tabarucaya waa loo ixsaan falaya wa shaykhu qofkii gaboobay qofkii weynaa rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee in cajaza can isom hadduu soomkii awoodi waayo oo u awoodi waayo gabow awgii yuftir waa iska afurayaayo wa yuطcimu can kulli yawmin maalin kasta soomkeediina waxa uu quudinayaa muddan mud ayuu miskiin ku quudinayaa manaa mudku markaa waa waa intaanu sheegnay waa lix boqol oo oo gram waa nuskiilo iyo wax yar marka ilaahay subxaana wa tacaala nuskiilo iyo kiilo toona ma sheegine ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin marka miskiinun in la dhergiyo ama wax dherginayo la siiyo weeyaan fidyadu haddii miskiinka kiilo dherginayo kiilo wax ka ilaanu dherginahayn kiilo haddii miskiinka nusrada la dherginayo nusradalka ayuun baa waajib xaaladda miskiinka ayay ku xidhan ila masaakiintu isku cir maahay ninbay inbay mid baa calooshiisu inbay qaadaay miskiinka aad siinayso waxa aad siinaysaa maalin wala bedelkeeda aad ka siinaysaa wax dherginaayo waa inuu waa inuu noqdo raashin qalalan haddaad siinayso waxaa fiican inaad u raaciso wixii uu ku hagaajisan lahaa waayo ilaahay subxaana wa tacaala miskiin quudintiibuu fidyada ka dhigay haddaad beri siiso oonu hayn biyo uu ku kariyo iyo iyo dhuxul iyo wax allaale iyo wax uu ku dhanaaniyo ama uu ku iidaamo kaamiyaad quudisa beriiska qalalan muxuu ku samayna beriis qalalan buu biran doonaa sida lowskoo kale marka wuxuu si ay quudin u noqotay raashin qalalan haddaad siinayso waxaa afdala bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood wixii uu ku iidaami lahaana inaad u raaciso oo ugu yaraa waxoogay lacag ahoo iidaamka uu kusoo iibsadana inaad u raaciso oo haddaad soddon niskiilo siiso aad tiraa maalintiiba niskiilo baan ka bixiyey oo aad shan iyo toban kiilo siiso bishaasi rabadaan waxa weeyaan inaad waxoogay u raaciso oo ku iidaamto ayaa afdala walxaamilu gabadhii uurka lahayd iyo walmurdicu iyo tii ilmaha nuujinaysa in khaafataa hadday u baqdaan calaa anfusihimaa naftooda aftarataa waa afurayaan hadday nafta u baqdaan iyo hadday ilmaha u baqdaanba waa afurayaan laakiin haddaanay midnaba u baqan inay soomaan waajib bay ku tahay wacalayhima waxaa dushooda alqadaau inay qalleeyaan soomkaas hadday naftooda u baqdaan wey wain khaafataa hadday u baqdaan calaa awlaadihima carruurtoodana aftarataa waa afurayaan ilmihii calooshii ay ku siday u baqatay ama kii ay nuujinayso wa calayhima alqadaa qalla ayaana lagu yeelanayo walkafaara iyo fidyo wada socoto yacnaa qowlkaasi waa masalada ilaa toddoba qowl ama toddoba madhab bay culimadu ku leeyihin kan halkan uu ku sheego ah in qallaha iyo fidyada ama quudinta la israacinaya waa ka u daciifsan wey axad min asaxaabana lagama soo warin axad min asaxaabana xadiis marfuuca ma leh axad min asaxaabana lagama soo warin shareecadana laguma yaqaano aljamcu bayna albedel walmubadel minhu in la kulmiyo shaygiiyo kii bedelka ka ahaa oo qofka in la yidhaha gebagabayso haddana weysayso ayay ka dhiganta qallee soomkii oo haddana fidye bixi gebagabayso oo weysayso ayay ka dhiganta oo gebagabadiiyo weysada dee lama kulmiyo ee haddii wayse suurtagal tahay gebagabo waxba loogama baahna haddii wayse suurtogeli weydana waa la gebagabaystaa marka masalada kolley xadiid marfuuca baan kusoo aroor xadiis rasuulka laga soo wariyo saxiixa baan kusoo aroorin o dumarkaa waxaa lagu leeya caddaynaya waxaa rasuulka ka soo arooray un inuu soomka ka dhacaayo oo wadaca yani asawma can ilxaamil walmurdic xadiid anas bnu malik alkacbi saasi awgeed baa daahiriyad waxay yidhaahdeen waxbaba laguma lahaba qallo laguma le fidye laguma le walaa shay waayo ilaahay baa soomka ka dejiyey sida rasuulku sheegee maxaa adigu soomku ilaahay ka dejiyey adigu aad ula daba socota oo ad u saaraysa halkaasay qoladaasi marsiiyeen qolana waad aragtaa marka maadaama xadiid marfuuca masaladu aanay lahayn waa in loo noqdo saxaabadii rasuulku maxay yidhaahdeen ila iyagaa cilmi iyo camalba dadka kala dheeraaye laba saxaabi oo masaladan ka hadlay waa ibnu cumar iyo ibnu cabbaase waxaa ka ansaxday gabadha xaamilka iyo tamurdicee nuujisada ee nafteeda ama ilmaheeda u baqatay inay afurayso fidyana ay bixinayso sida odaygaa weyn ama islaanta weyn oo kale wax kalena aan lagu lahayn cid saxaabada ka mid oo labada saxaabi khilaafteena ma jirta buu ihi ibnu qudaama sheekha la ydhaha muqniga qoray idan qowlka ayaa u saxsan aqwaashay fuqahadu isugu khilaafeen masaladan qowlka odhanaya ma madhabka odhanaya fidyun baa lagu leeya wax kala laguma leh waayo waa qowlka quree saxaabada ka ansaxay cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama oga waay can kulli yawmin muddun maali muddun maalin kasta mud bay ka bixinayaan wa huwa ritlun wa thuluthun bilciraaqiy rodol iyo rodol thuluthkii wey ciraaqiga marka la eego lakiin maxaynu waa lix boqol oo garaam walmariidu kii bukaya walmusaafiru kii safray safaran safar tawiilan dheer safarka dheer waa safarka masaafo safara curfanun ama ha dheeraato ama ha gaabnaato yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani way qallaynayaan marka mariidka xanuunkee loo afuri karaa waa almarad aladi yazdaadu bisababi sawm aw yataأkhar albur'u bisababihi aw yashuqu asawmu yani cala almariid waa xanuunka qofku haddii uu soomo soomku aada u dhibayo dhibaatooyin caadigeeda dadka caafimaadka qaba uu ku hayo mid aan ahayn soomka uu ku haynayo ama xanuunkii uu kusii ziyaadaya hadduu soomo amabase bogsashadii ay dib u dhacayso waa afuri karaa laakiin xanuunka aan sifaadka midna baan lahayn oo dhibaato aan u geysanahayn dadka caafimaadka qabatuu soomka u geysanaya dheeraadka oo aan xanuunkii sii aanu ziyaadahayn oo aan bogsashada dib u dhacahayn maradka noocaasiya ma aha kay nacam loo afuri karaa limaada baynu sidaa u nidhi ilaahay faman kaana minkum mariidan unbuu yidhi waxaynu sidaa u nidhi maradka xanuunka qofka xanuunku haya maxaa loogu baneeyey afuritaanka lilmashaqa soo maaha muxuu kaga duwan yahay ka caafimaadka qabee loogu baneeyey inuu afuro ee ruksadaa loo siiyey de waa culayska haddaanu xanuunka culaysba ku haynin ka waran dee kii caafimaadka qabay muxuu kaga duwan yahay ciladaynu eegaynaa lianna alxukma yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman ka musaafirkaahi markaa waxa uu afuri karaa isagoo aan gurigiisa ka bixin oo masaladaa salaada iyo iyo soomku way ku kala duwan yihin oo qofka musaafirka goorma ayuu salaada gaabin karaa ama jamcin karaa wuxuu salaada gaabin karaa ama jamcin karaa meesha uu degan yahay guryaha u kooneeya markuu weydaarto sidaas ayay ku tegeen jamaahiir culamaa ila man shadda miman laa yuctadu bikhilaafi oo isagoo magaaladii uu ka safraayey ee uu deganaa weli ku dhex jira ma gaabin karo salaada mana jamcin karo salla nabiyu calayhi salaatu wasalaam alduhra fi lmadinati arbaca walcasra bidi lxulayfati rakcatayn dilxulayfe iyo madiine waa isu dhow yihin duhurkii rasuulku madiinu ku tukaday isagoo sii baxayo afartii ragcadood buu tukaday markuu madiine ka baxay dilxulayfe uu marayeyna casarkii halkaa wuxuu ku tukaday laba ragcadood soomku se taa waa ka duwan yihi oo soomka qofku waxa uu afuri karaa mar allaale iyo marka safar uu tabaabushaysto ee daabadiisii uu diyaarsado mar allaale marka gaadhigii aada raacaysa diyaar uu kuu noqdo ayaad afuri kartaa wain kunta fii beyt gurigaagaba aad joogtid be nacam axaadiis marfuucaana kusoo aroortay alimaam alalbanina risaalad baabuu masaladaa ku leeyihi uu ku radiyey ama ugu jawaabay cabdalla alxabashi kii la odhan jiray marka dambena qofkii musaafirka ahaa isagoo afuran hadduu soo galo magaaladii uu deganaa cunitaankii iyo cabitaankii ma joojinaya may man aftara awala alyawm falyuftir aakhirahu baa saxaabada ka ansaxday waana madhab alimaam albukhaari raximah llahu tacaala maalinta awalkeedii mar haddii loo baneeyey afuritaan aakhirkeedana inuu afuraa waa u bannaan tahay oo looma odhana magaaladii markaad soo gasho kollena soom kuma xidhnee imsaakun samee oo waxyaabihii soomka burinayay ka istaagun la odhan maayo liya'kul waliyashrab ha cuno oo ha cabo mar haddii waxa weeyaan arrintaasi loo xalaalayo o loo baneeyey faslun walictikaafu ictikaafkii sunnatun weeye mustaxabatun mustaxaba ictikaafku waa luzuumu lmasjid biniyati lcibaada waa masaajidka qofku joogistiisa inuu joogteeyo isagoo cibaado niyeystay ictikaafka markaa waxaa muddadiisa u yari ay tahay leyla yowmun wa leyla habeeniyo iyo maalin habeeniyo maalin wax ka yar lama ictikaafi karo walahu shardaan laba shardina waa leeyahy ictikaaf anniya waa inuu niyeysto inuu masaajidka joogo biniyati lcibaada iyo walawthu fi lmasjid masaajidka inuu ku nagaado masaajidkana weliba waxaa afdala inuu noqdo masjidu jamaaca masaajid jamaacada iyo jimcaha lagu tukado masaajida labada midnaba lagu tukan haddii uu ku ictikaafo waa u bixi karaa markaa salaada jumcaha waa u bixi karaa masaajidan jumcaha lagu tukan hadduu ku ictikaafo salaat ljumuca waa u bixi karaa saddexda masjidna shardi uma aha ictikaafka saddexda masjid lagu ictikaafo masjid alxaraam iyo masaajidka nebiga iyo masjid alaqsa ictikaafka masaajida kale lagu ictikaafo waa ka fadli badan yihi laakiin ictikaafka shardi uma aha walaa yakruju ka bixi maayo min alictikaafi ictikaafkii almanduuri u ee uu nadray ila lixaajati linsaan baahida insaanka mooyaane wax kale uga bixi maayo oo baahida insaanka halkan muxuu uga jeedaa dee waa kaadi iyo ismusqusha hadduu u baahdo ayuu bixi karaa wey macana oo meesha musqulinaani ku un aw cudurin ama cudur daar awgii min xaydin sida xayd oo kale waa haddii la dhaha xaydku masaajidka ma joogi karta de aw maradin ama xanuun dhakhtar baaba loo qaadayba walaa yumkinu almaqaamu macahu xanuunkaasi oo aanay suurtagal ahayn inuu masaajidka uu sii joogaa wayabtulu wuxuu ku burayaa ictikaafku bilwad'i buu ku buraa jimaaca ayuu ku buraa wa kadalika khuruujka bixitaanka qofku min gayri cudrin uu baxaana waa ku buraya ictikaafku kitaab alxaj xajka iyo axkaamtiisa kitaabkii ka warramaya kani wey alxaj luqa ahaan waa alqasd sharci ahaanna waa atacabud lilahi bilqasdi ila maka walmashaacir almuqadasa liadaa'i almanaasik waa inuu qofku ilaahay ugu cibaadaysanayo qasdiga u qastiyey tegitaanka maka iyo mashaacirta muqadaskaa mina musdalif wa carafa si uu manaasigta uu soo guto arkaanta islaamka ayaanu ka mid yahay waana waajib wayajibu fawran qofka awoodana dib uma sii dhigi karo markiiba inu xajiya ayaa waajib ku ah haddaanu cudur daarjin wa sharaa'iu wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa shuruuddeedu sabcatu ashyaa wey alislaamu weeyo gaal xajka ansixi mahayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waaba nahiyeeba inuu kacbada ku dawaafo laa yaxujana bacda alcaam bacda hada alcaam mushrik walaa yatuufana bilbeyti curyaan wal buluuqa qaangaadhka weeye laakiin isagoon qaangaadhin xajku waa ka ansaxaya laakiin xajkii islaamka ka gudi maayo hadhow markuu qaangaadho waa inuu haddana mar labaad xajiyo xajkii faralka ahaa xajkaa uu xajiyey qabla albuluuq ka gudi maayo xajku waxyaabaa cibaadaadka kale uu kaga duwaya waxaa ka mid a alxaju yasixu min gayri lmumayis midaa waxba kala garanaya habeenka a dhashay ayuu xajku ka ansaxaya cibaadaadka kalese kama ansaxaan qof aan mumayis ahayn qof aan wax kala garanahayn xadiidka markaa muslim warinaya ayaa u daliila gabadhii ilmahay rasuulka kor ugu soo qaadee tustay tii alihada xaj qaala nacam walaki ajrun ama walaki ajruhu ilmaha yar miyuu xaj leey ayay ku tiri rasuulka ilma yaroo halkaa ay ku siday markaasaa rasuulku uhi haa adiguna weliba ajar baad ka helaysaa markaa xajku khasaaista ama waxyaaba cibaadad kale u kaga duwayay ayaa taasi ay ka mid tahay walcaqlu oo nin waalan ka ansixi maayo walxuriyatu iyo xornimada waa addoon xaj kuma waajibayo hadduu xataa addoonku xajiyana hadhow marka la xoreeyo xajkii faralka habaa laga rabaa xajkii faralkaa ka dhici maayo lakin hadduu xajiyo xajku waa ka ansaxay wa wujuud zaadi wa wujuudu azaadi walraaxila waa inuu hayo sahaydii iyo raaxiladii marka halkaa uu sii kala qaadqaaday waxayd inu dhaha alistitaaca waa inuu awood u leeyahy awooddiina waxyaaba badan baa soo soo gudagelaya alistiaacatu lbadaniya waa inuu jidh awood jidh ahaaneed uu leeyahy oo dee meesha uu gaari karo haddaanu gaari karin maka iyo xaramkii iyo mashaacirtii isagoo lacag kasta haysta inuu bibadani ku xajiya waajibkuma aha lakin maalkiisa inuu cid oo ka xajida uu siiyo oo cid uu wakiisho ee waajib ku noqonaysa waxaa kaloo soo gudagelaya istiaacada alistitaaca almaaliya oo xoole uu ku xajiyo oo reerkiisii biil uu uga sii tago kow intaa uu sii socdo sahay uu sii isticmaalo markuu xaggaa joogo kharash uu isticmaalo ilaa reerkiisii kaga soo noqonayo wuxuu isticmaalo ku noolaan karo waa inuu haysto nacam waxaa kaloo istiaacada soo gudagelaya haddii gaadiid loo baahan yahy waa inuu gaadiid haysto meesha uu ku gaari karo waxaa kaloo istiaacada soo gudagelaya ama qudradaba waxaa soo gudagelaya amnu ariiq waddadu waa inay aamin tahay haddaanay waddadu aamin ahayn qofka xaj ku waajibi maayo oo dee cadow waddada u fadhiyo sidaasoo kale haddii baddu ay kacsan tahay waajib kuma aha inuu markabkaa raaco uu soo xajiyo waayo waddadii baan aamin ahayn cadowga ha u malaynu in looga jeedo bani aadam ama bahal ha noqdo ama biyo ha noqdo ama dad ha noqdo ama dab ha noqdo haddii diyaaraddu ay tahay diyaarad xun oo dadkii tusaale ahaan diyaaradaha yaqaani ay yidhaahdeen wallahi tani arrinkeedu waa halis waa nus binus inay idin gaadhsiisiyo inay idinla dhacdo taa qofku inuu fuulaa markuu xajka tagayo waajib kuma aha oo xajka waa ka hadhi karaa waa istiaacadii ma jirto weeye macnaheedu iyo wa takhliyatu ariiqi waddadu inay u banaantahi wa imkaanulmasiiri socodku inuu suurtagal u yahay wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu khamsatun weeye alixraamu weeye ixraamka maca niya ixraamku waa niyatu dukuul annusuk waa inuu niyoodo inuu gudagalay xajkii ama cumradii wax niyada ka turjumaayana waa inuu sameeyo oo ficila sida inuu xidho dharkii ixraamka amaba se qawla sida talbiyada inuu qaado labayk allahuma labayk walwuquufu bicarafa iyaduna waa rukun carafa inuu istaagaa iyo watawaafu bilbayt kacbada inuu ku tawaafo tawaafka rukunkaina waa tawaafu lifaada waa tawaafka la tawaafo marka laga soo noqdo carafa ee maalinta tobnaad waktigiisu ka bilaabmo iyo wasacyu bayna asafa walmarwa iyo walxalq inuu timaha xiiro iyadana rukun buu ku daray lakin sida raajixa xalqigu waajibaadka ayuu ka mid yahay xajka ee rukun maaha waayo rukun haddii la yidhaahdo waa waxa qofka haddii uu ka tago xajkuba aanu ka ansaxayn ilaa waxa weeyaan uu la yimaado haddii waktigiisi weli uu joogo wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteeduna arbacatu wey alixraamu ixraamashadii ixraamka waa niyada dharka xidhashadiisa hadduu dharkii iska xidho isagoo niyeysan taa ixraam lama idhaha iyo watawaafu tawaafki iyo wasacyi iyo walxalqu aw itaqsiir fi axadi alqawleyn inuu timaa xiiro ama u gaabiyo fi axadi alqawleyn labada qowl midkood oo bimacnaa qowllo wuxuu leeyahy xalqiga ama taqsiirku waa waajib qowllo wuxuu leeyahay waa rukun lakiin waxaan rajaxnay in waajib inuu yahay timaa inuu iska xiiro ama inuu gaabiya ee aanay ahayn waxa weeyaan rukun wallahu aclam waxkam billahi tawfiiq wsal allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi su-aashan su-aashan qofka soo qoray wuxuu leeyahay su-aashan qofka soo qoray wuxuu leeyahay waa su-aal soomka su-aal soomka la xidhiidha kollay baahina u qabo ramadaantii hore waan bukay omaan soomin bishii ramadaan ramadaan kadibna waan baqday baan malaynaya khifto tala bishii ramadaan baa iisoo gashay macnaa qofka soomkii hore isagoon soomin cudurdaar awgii haddii kii labaad uu usoo galo waxa weeyaan kaa markaa waktigiisu joogo ayuu soomayaa si aanu laba ramadaan uga wada saarin waktigooda kaa markuu dhameeyana kii hore lagu lahaa ayuu soomayaa wax kalena laguma leh lakiin haddii cudurdaar la-aan isagoo soomkii lagu lahaa aan soomin ramadaantii kale ay usoo gasho saxaabada qaarkood waxaa ka ansaxay sida abu hurayre iyo ibnu cumar inuu markaa soomayo isla markaa fidyana uu bixinayo wuxuu leeyahy waxay hayaayeen xanuun aan dawo lahayn ha odhan aan dawo lahayn xanuun aan dawo lahayn ma jiro aan dawadiisii la garanahayn anu maa anzala allahu daan ilaa wa anzala lahu dawa xanuun kastoo ilaahay soo dejiyay dawana waa soo raacay laakiin midna dawadiisii baa la gartay midna dawadiisii baan weli la garan marka waxaa la yidhi waxa u dawaa waraabaha marka ma xaaraan baa mise waa xalaal waxaynugu tegi doonaa kitaabu lacima waraabuhu waa xalaal shaaficina wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay iyadoo halkani safiya marwa agteeda lagu iibiyo waraabaha wallahu aclam